bismi illaah ujeedda xukun maxkamadeed maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaasha kale ah kow cabdulaahi sheekh xuseen xasan ina faadumo cabdulaahi toddoba iyo labaatan jir ah ku dhashay kismaayo labo maxamed aadan kayr aadan ina adeego ibraahim soddon jir ah ku dhashay baydhabo saddex ibraahim xasan isaaq galley soddon iyo siddeed jir ah ina owliyo aadan cali ku dhashay gobolka baay afar cumar xasan nuur maxamed sagaal iyo labaatan jir ah ina xaliimo cumar waasuge ku dhashay jowhar shan maxamed maxamuud nuur mugaasi soddon iyo afar jir ah ina mako cabdulaahi cabdi ku dhashay jubbada hoose lix maxamuud macalin ibraahim yuusuf ina aamino maxamed soddon jir ah ku dhashay xamar kuwaas oo xafiiska xeer eelinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in iyagoo ka tirsan ururka al-shabaab ay weerar ku qaadeen dowla dowlad goboleedka galmudug kadibna gacanta lagu dhigay iyagoo dagaal kula jira ciidanka dowlad goboleedka galmudug taariikhdu markay ahayd afar iyo labaatankii bishii saddexaad laba kun lix iyo toban dood dheer kadib maxkamadda markay aragtay eeddii uu soo gudbiyey xeydhaaliha ciidamada qalabka sida oo ku xusneyd laba boqol labaatan iyo kow xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka koowaad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay dhegaysatay qidhaallada eedaysanayaasha ay ka hor qirteen garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida kana hor caddeeyeen in iyagoo ka tirsan ururka al-shabaab ay weerar ku qaadeen dowlad goboleedka galmudug sidaasna lagu soo qabtay markay dhegaysatay maxkamaddu doodii qareenka oo ahayd in eedaysanayaasha loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fududeeyo maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaa u caddaatay in eedaysanayaasha kale ah kow cabdulaahi sheekh xuseen xasan labo maxamed aadan kayr aadan saddex ibraahim xasan isaaq galley afar cumar xasan nuur maxamed shan maxamed maxamuud nuur mugaasi lix maxamuud macalin ibraahim yuusuf ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiyadii lagu soo oogay waxayna ku wada xukuntay xabsi daa'in ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabillaahi towfiiq